gabdho bartay cilmiga shareecada islaamka isla markaana ka qalinjibiyey macadka barashada qur-aanka kariimka ee ibnu mascuud ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay xarunta macadka oo ku taala magaalada muqdisho ardayda xafladda loo qabtay ayayna tiradoodu gaaraysaa ilaa soddon arday munaasabadda qalinjibinta ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka culimaawdiin macalimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah culimadii marti sharafkii kasoo qaybgalay munaasabada ad walaalaya allah subxaana watacaala awalan mahad iskale mahadaan la soo koobi karin alligii naga soo qaybgeliya xafladana qiimiga badan oo qur-aankiisa iyo maaragtay axkaamtii qur-aanka lagu dhiirigelinayo ilaahay subxaana watacaala ayaan ugu mahadinaynaa mahadaan la soo koobi karin innahu waliy dalika walqaadiru calayhi intaas kadib waxaan leenahay walaalayaal hambalyo hambalyo ilaahay subxaana watacaala waxaad barateen hanii siyaadiyo kuwii ku dhaqmo ku toosan allahin ka dhigo oo sii joogtaya barashada qur-aanka iyo weliba axkaamtiisa howlihiisa oo ku dhex jira ilaa ay ka geeriyoodaan ilaahay subxana wataala in ka dhigo ilaahay asaga awooda arrinka isaga dhammaanteen ilahay subxana wataala na barakeeyo marka ugu horreysa ilaahay subxaana watacaala ayaa maad iska leh lagu kulansiiyey meel lagu dabaaldegayaa meesha ugu ficnad oo ah dad baranaya diinta ilaahay subxaana watacaala khaasatan si gaar ahaaneed gabdha ama habla aada u daayara sida hadda meesha kaga muuqata oo u tartamaya oo u taagan inay bartaan diinta ilaahay subxaana watacaala walaasiyama qur-aanka iyo culumtiisa waxaa weeye ilaahayaa subxana watacala ugu mahadinaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha macadka ibnu mascuud ustaad xaliya xasan isagoona markaasi la dardaarmay ardayda ka qalinjibisay macadka si nabad ah dowradii tajwiidka dufacdii saddexaad inoogu bilaaway si nabad ah inoogu soo dhammeeyey alxamdu lilaahi calaa kulli nicma intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan culimmada ka soo qeybgashay iyo culimo badan oo aan rabnay inay nagala soo qayb galaan oo jaam darteed iyo mashquulaad kale aysan u suuragelin inay nagala soo qayb galaan culimo intaa ka badan ayaan rabnay inay nagala soo qayb galaan oo dhammaan madaxyada magaalada muqdisho u waaweyn ka socday laakiin ma aysan suuragelin ayagana sidooday ku mahadsan yihiin allah barakeeyo dhammaan xuduurka qof waliba mansabkii maqaamka uu ka fadhiyay ayuu ku mahadsan yahay xaqiiqatan wax markii la bilaawaayo dadkoo dhan bilaawashadu u sugan tahay laakiin gabagabada iyo khatinka waxaa iskale keliyaa dadka sabra ee dadaala